hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta snaai siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meega artis toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka ka aan kusoo qaadano mowduucyo kala duwan oo la xiriira arrimaha habeenka inta uu socdana toddobaadkan barnaamijka waxaan diradda ku saari doonaa habeenka ku midooba ayuutada waxaana igal qaybgeli doona mid ka mid ah guddoomiyaha ayuutada iyo qaar ka mid ah dadka loo hayo iyo mid ka mid ah bulshada magaalada jowhar ee u diyaargaroowaa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaar cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sidaad hordhac barnaamijka ku maaqsheen habeenka ku midooba ayuutada waa urur iskaasho oo abaabulay in ay mideeyaan habeenka ujeedkeeduna tahay iskaashi dhaqaale habeenka ku jira midoogan waxa ay si joogto ah isugu darsadaan lacago ugu horeyn waxaan siin doonaa xamdi muuse oo ah guddiga midooda ayuutada habeenka taa oo aan wax ka weydiiyey waxyaabaha dhaliya aasaaska ayuutadan kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa rediyo isnaay marka xigta markii hore sidee ayuu ku bilaabatay ayuutada yaase bilaabay
ayuutada waxay ku bilaabatay marka ugu horeysa inaa dad dhalinyaro ay samaystaan inay lacag isku darsadaan lacagahaasay isku darsadaanne inay qof la siiyo tusaale ahaan labiiyo toban bilood oo lacag laysku daraayo laba labo boqol ah qof kastana ay qaadanayso laba kun iyo afar boqol waxaa la sameynayaa inaa buug la sameeyo dadkaas magacyadooda lagu qoro taariikh loo sameeyo taariikhday bilaabinaysa taariikhday ay ku dhammaanayso ayuutadaa marka ugu horeysa anigaa bilaabay anigaa isku soo aruuriyay dad dhalinyaro ah oo u baahan inay wax seefgaraystaan seefgarayskaasna bil kasto ayna aruuri karin maxaa lahaa tusaale ahaan bishii laba boqol inay seefgaraystaan ay rabaan waxaa rabtaas bisha afaraad sanadkan inaa haysatid ayuutada oo wax ku samaysatid dan aan leedahay marka bisha afaraad oo kaleentood markaa dan leedahay sanadkuna sanad cusub uu yahay afar bil kadib waxaa u baahan tahay lacag ku dhowaad laba kun ah oo dan aa u leedahay inaad ku samaysatid labadii kun ma aruurin kartid ilaa bishii laga gaarayo afaraad sababtoo ah laba boqol oo doolar bisaa kaa go-do mushaarkaaga ama wixii aa shaqaysa ganacsi hadduu yahay wax walbuu yahay marka saas darteed waxay kuu fududeynaysaa markaa ayuuta gasho inaad heshid lacago si degdega ah ama ku heli kartid ama aad dib u dhigan kartid xitaa laga yaabee lacagtan hadaa oo teleefoonkaaga ku seef gareynaad tiraahid macakoona ku seef gareynaad tiraahid inaad dib ugu laabatid baahi yar oo ka maarmi kartid adigoo ku hayaan inaad lacagta dib ugu laabatid oo isticmaashid laakiin lacagta markii ayuutu kugu jirto kuma laaban kartidoo lacag gacantaada ku jirta ma ahaan qorsheyna leedahay qof kasta bisheeda ay suganayso marka haddii bishaada ay ku tahay dadka danaha dhadhow ay haayaan oo culeys saaqayo oo rabta inay isaga furdaamiso culeyskaas bilaa ugu horeeyaa laga dhigaa dadka dhahaayo inay waxayga ii safe gareysmaan qofka ugu dambeysa ama labada qofa ugu dambeysaa rabnaa ama gadaal ha nagala sii dhahaan saasaa gadaal looga siiyaa muddo intee la eg ayay kugu qaadatay aas-aaska ayuutadan xamdi walaahi muddo saas u badan iguma qaadanin sababtoo ee maanta go-aansanayay bil aa ku ahayd soddonkii bishani dadkii oo dhammaystiran waa haayey oo ayuutada inay ka qayb galaan u baahnaay wax inay sayb garaystaan waxna ay ku qabsadaan marka muddo dheer uguma qaadanin inaa dadkaas isku keeno sidee ayaad u kasbatay kalsoonida dadka lacagta kuugu aaminay
walaahi qofka in kalsooni lagu qabo qof aamina ay tahay waayo sababta ugu weyn oo qofka loo doorto markaa dad wada shaqeeya ama dad hadaa ganacsi tahoo kaleentood kastamarkaaga ah ay jiraan way fududahay inay dad kugu soo xirmaan kuguna aaminaan xoolahooda lacagtana ma aha lacaga adiga haynayso un mas-uuliyadeedaad leedahay waayo qofkii bishaan shanteeda ugu dambeys bisha shanteeda aa lagu balamaa inay lacagaha lasoo wada diro adiga marka qofka mas-uuliyadda haya markaa tahay lacagtaas ilaa shanta bisha keliya had haynaysaa qofkii iskaleheed oo bishaas ku qorneeda lagu wareejinayaa marka mas-uuliyaddeeda in lagugu aaminani waa wax qofka uu kasban karo qofka haddii qof aamina tahay waa lagu aamini karaa qof ganacsi hadee tahay way kasii fiican tahay dad wada shaqeeyo oo meelka wada shaqeeya hadaa tihiin sidoo kaleentood marka way fududahay in qof lagu aamino sababtoo ee lacagtan lacagay muddo haynaysaba maahan waa muddada kooda ilaa shanta kooda ilaa shantaasna mas-uuliyaddeeda ugu weyn waxaa waaye inay dadka lacagaa kasoo aruursan qofkii lacag kasoo daahday ee wacday tiraa lacagti waa kugu soo daahday soo dir bilaha la kala qaadanayana inay xisaabato oo qof kasta bisheeda ay u sheegtay intayna ayuutada bilaabanin ama bisha ugu horeysa
maxayyiin xeerarka ama habraacyada aad raacdaan marka lacagta la uruuriyo oo la qeybinayo walaahi sharciyada noo degsan oo hadbadda ama ayuutada hadba mida aad u taqaaniin ee leedahay shuruucaheeda waxaa ka mid ah inaa labiyo toban bilood ama shan iyo toban bilood ama toban bil ama lix bil heerkii iyo intii adinka aa ku heshiiseen inay idiin socoto inaa ayuutadaas wakti loo sameeyo waktiga loo sameeyana qof walbo inta qof oo aad tihiin aa ku heshiisiin sida loo kala horumarinayo haddii tusaale ahaan laba qof ay tiraaho bisha koowaada isla rabnaa baahiya ugu badan waa bilaha ugu horeeya haddii laba qof isla qabsato labadaas qof inaa loo sameeyo qoratuur oo kaleentood oo qofkii nasiib u yeeshaa la siinaa la yiraaho iyo maareyn kaloo si kaloo loo maareeyo jirto iyadana ah inaa bishaan maadaama kuw ay isla qabsadeen labadii qof labadoodana dhib culeys uu u haayo ay u baahan yihiin qarashkii inay wax ku furdaansadaan ina bishaas loo kala qaybiyo oo xaafna qofkan la siiyo xaafna qofkan la siiyo bisha labaadna saasoo kale loo kala qaybiyo ama maadaama bisha koowaad ay xaaf xaaf kala qaateen in gadaal laga dhigo haddii lagu heshiiyo waxaa kaloo jirto in shuruucaha oo kamid ah ayuutada ayuutadii oo socoto tusaale ahaan waxaa jirta ayuuto maanta markaa bilaawdiin bishaan oo kaleentood saddex bil qofkii ayuutadii liibanaysa inay tiraa waa ka baxa ayuutadii ama waa weli waayey ama gaaba igu yimiday markaysaas tiraahdo waxay sugaysaa ayuutadaas ilaa ay ka dhammaato maalin saddexdii bilood oo ugu horeysa dadka qaateen oo lacagahee lacagaheedii lacagihii dadka qaateen ay galeen soo maaha saddexdaas bilood ay qaateen labiyo toban bilood tusaale hadday ahayd labiyo toban bilood kadib ay sugaysaa lacagaheeda dadkas markay ayuutada ka dhammaato ee lacag soo celinayaan mashruucaha ugu waaweyn ee ayuutada u yaalo gartay waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee dadka kala kulanto walaa caqabado waaweyn horta saasa ma jiraan laakiin caqabada ugu weyn oo la dhihi karo inay lacagihii dadka qaar oo mushaari ah inay lacagihii shanta bisha lagu balamay qofka ay ku dhahaysa aniga shanta bishan lacagii soo diri jiray waayo ani tobanka bisha laii gaarsiinaa laga marka ay- lacagtii oon dhamaystirnaynna qofka uma diri kartid hal qof iyadoo ka dhiman tahay ma diri kartid saas darteed inaa lacagihii ama adiga buuxisid oo qofkaas danta ee ka celisay inay hesho kowda ilaa shanta ay hesho inaa adi lacagta kasii buuxisid oo si walaalnimo ugu buuxisid ama inaa qofkii qaadanaya aad dhahdid walaalow dhibkaasaa jiro qofkaasaa mushaarka kasoo daahay ee sug inaad tiraahid waayo sababta ugu weyn oo caqabad la dhihi karo caqabad kaleentooda culeysta ma jiraan waa maxay faa-iidooyinka ay leedahay ayuutada faa-iidada ay leedahay ayuutada waxaa waaye inaa maxaa lahaa lacag fiican oo adiga hal mar aadan aruuri karin inay lacagtaas eh, kaaga soo baxda meeshaas oo haddii aad seefgare waa teleefoonkayga ama maxaa lahaa akoonkayga ku seefgareyna hadaa tiraad lacagta waa ku laabanaysaa ayuutadii laakiin qofay kaa hayso marka lacagtii waxaa laga yaabaa ayuutada inaad dhahdid bisha koogi qofka ugu horeyso lagu bilaabaya noqonayaa ayuutadaas markaa qaadatid inaad ganacsi ku abuuratid inaad howlo kale ku qabsatid inaad dhul ku gadatid inaad wax muhiim ku samaysatid waxay noqotaba markaa ku samaysatidna wixii si lacagihii oo ayuutada aad ku samaysatay danahaagii inaad si tartiib tartiiba oo aadan dareemeynin ee ku gudmato hagaag dhegeysta weli waxaad la socotaan barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysanaysaan warbaahinta isnaay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis markana waxaan soo dhaweynayaa deeqo oo ka mid ah dadka ka faa'iideeya yuutada oo waraan kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahinta isnaay adigoo ku bilaaba magacaaga deeqo maxamed cali waa ku dhawaa barnaamijka maasha allah Een, ka waran faa-iidooyinka ay ku leedahay yuutada ayuutada horta waa ku qanacsanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin shukro wax walba allah subxaana watacaala bixiyo kadibna ayuutada maasha allah waa u shaqaystaa ganacsi wax dhan ii kala wada iyada waaye haddaan soo qaata qayb deenta iskaaga dhiibaa qaybna ayuutada iskaaga dhiibaa caruurteena waa ku maareystaa lacag intee la eg ayaad ku darsataa ayuutada marka aad soo qaadatana sideed u maareysaa maasha allah yoomi boqol kunaa ku darsadaa kadibna qayb waxaan iskaaga maareeyaa caruurteeda qaybna bakhaarka ayaan gashtaa dadaa oo la jira ayuutada waa mid dad badan ayaa nahay maasha allah qofba maroo qaba qofba marow qaata ayuutada oo wax walba iskaaga maareystaa qof walba waqtiyaa lagu aadinaa qofka waqtigiisa ayaa markaa la gaaro oo isku soo qaadanaa oo isku maareynaa waa gartay een, inta aad ku guda jirto een, ayuutadan een, ma jiraa wax caqabada aad kala kulanto Ah, maasha allah wax walbaa lala kulmiya ma aho qofkaan ayuuta ayuutaba adoo lagu qabtay maamula hebiraa ku siinaa inaa lagu dhaho ah, haddana lagu dhahaa maamo qofaa kaa soo hormartay kadibaa lagu siinaa abaayo waa iska sii sugaa iska sii dulqaadan xil alla xilid lagu qabto aa iska qaadani Ah, xilligaa ku imaato aa badan inaa wax walba aa ku qabsan kartid inta kaleentana waa iska dulqaadani maaho adikan deeq ahaan markaan usoo weecanay een, weligaama ka mid noqotay dadka guddiga u noqda ayuutada waa ka mid noqday maasha allah ka waran markii aad noqonaysay een, guddiga ayuutada maxaa kugu dhaliyay inaad guddi ka noqoto ayuutadaasi wax walba dhibaatada ay leedahay waxaa wax lacagta aad u baahatid aan heli karin waxaaba isgashi ama ada noqotaaba ayuutada saa sidaas aan u qabtay wax kale uma qabanin ka waran muddo intee la eg ayaad haysay een, ayuu- muddo laba sano camal aheeya iyo kasii badan laakiin hadda laba sano camal qiyaas hadaa la qabto halahaas waaye waa gartay een, ka waran markii aad aas aasaysay ayuutadaasi sidee ku kasbatay een, kalsoonida dadka maasha allah wax walba horta dabeecadaada waaye iyo samaantaada qofka adoo isal oo lacag kuu dhiibi jiray oo ahaa jirtay markaa qofka dukaan camal aa leedahay lacag oo kuu dhiibanaa markaa u haysto oo ku amina kalsoonidaada maasha allah kadibna wuu kuu dhiibanaa xoolaa qofkaasna wuxuu sameynaa dadka inuu iskaa soo xiriiriyo oo ku dhawo qoftaas qof fiican waa maasha allah dadka kuu soo xiriiriyo kadib sidaas sidaas bulshada kugu badato maasha allah oo noqotid waa gartay een, ma jiraa inta aad haysay een, xilka guddiga ee ayuutada wax caqabada aad kala kulantay wee dhacdaa horta wax walba maasha allah qof qafaana ayuutada iska qaata oo ku dhahaayo wax mahaayo oo xanuunsana mase ayuutado dhex maroos oo layahiraa taas camal wuxuu u baahan tahay inaad wax aad haysatid aad ku kala dibirtid haddaad wax haysanin dhibaata weyna la kala kulmaya midaas waa gartay een, markii sidaas ee dhacdo bulshadii kale ee lacagaha lahaa falcelinta aad kala kulanta waa maxay walaa wax walba adaa lagu sameyn maxaa sameyn karta adaa xoolihii aabo saasna aad cuntaa lagu malayna adan lacagta kuma soo jirto daday jirtaa dadkaasoo ay khaalad falkeeda galeeda mase helaheeda ku qadhiirinay mase qofay ka cabsanaysaa la xiriirina waxaa dhihi walaaley xoolaha waa la isku dadarsada xoolahan iska soo dhiib ilaahay ka cabso se qofka wax ku weela karta muddo a kuu qaadato hadaa wax haysto kuu kadmaana waxaadaa gadani qofka waa iska siine qofkan waxaa adaa ka suganaysid si kale ma walaa waa samaysid maho qofkaan wuxuu kuu samay karaa kuu samay lacagtiisaa ka maqan dadka laakiin inta badan aamin macnaa taas ma aaminayin lacagta inaad cuntaa lagu aamina qofay ku maqantaa iyo saana waa hadaa tiraahad dhibaato aad ulweyn oo qofka lala kulmay laakiin qofka inuu ilaahay bagiisan kusoo aadiyey halaasaa ilaahay kagu baryay Een, mararka qaar waxaa dhacdaa een, qofkii ayuutadu ku jiray inuu ayuutadii qaato oo qofkaasina uu geeriyoodo marxaladaha noocaas oo kaleenta markii ay dhacaan sideed ku xalisa waxaad ku xalin doo qofkii ayuutada qaata oo geerido teeraba ku imaad maxay qabsanay dadkia ula hadlaya ninkii oo cafiy waa kaas ninkaa cafininin adigtaadaa ka sabriya oo habarnimadaada aad qaadanaysid wax kaloo aad samaynaysid male Een, ma jiraa shuruucyo gaar ah oo qofka markii uu soo galayo ayuutadaasi oo lasoo marsiiyo ama xeerar u go-an ama wax walba markaa la kulmay kadib ayaan dhahay macnaa aan u sameeyey aqabad waxa ah maasha allah mid dadna way kugu raaceen dadna way diidaayen dadka oo diida way keenayen dadkaas aqabadaas aa raalli u ah way keenayiin wax walba ay u tahay waxaa ku dhici kara qayb dhimisaa ku dhici karo dadaa ka heri karo dadaa kugu goy karo dadaa macnaa wax la-aan qabi karto intaas kulli waa loo wada sheegaa qofka haddii ay ogoshahay way soo geliya haddii ay ogoleen way iska bixiy waa gartay een, dhibaatooyinka fa- maaragtay lagala kulmo ayuutada iyo faa-iidooyinka dhankee loo badan yahay dhibaatada wax walba badan iyo faa'iidada kulli waa iskulabalabeysan yihiin ilaa had wax badanna male dhibaatadana way iska jirtaa faa'iidana way iska jirtaa wax walba waa inaa qonays faa'iidada inta badan ah fiican maasha allah faa'iidadeeda badan Een, ayuutada aad adiga heeso een, mayoomii baa loo qaadaa ama waa mid billa ah laba biloy soconayey yo qofka yoomi hadduu awoodo inta ku jiro qofkan kale intuu ku jiro asani ninkii oo shan doolar ku jiro ninkii lix doolar ku jiro nin walba tabartiisoo dhiibanaa mahu bilaba bilo oo ol abdama kusoo afjarmay nin walba wuxuu dhibtiinu qaadanaa waa gartay een, sideed u kala maareysaa bixinta lacagaha shan shan biri kadib aa qof walba loo siinaa kadib waa marka shan biri hadaa loo siiyo bishii waxaa ku bixiiso lix qof todoba qof aa ku bixiiso lix qof aa ku bixiiso bishii kadib haddana bishaan kale lix qof aa ku bixiiso oo lacag dhawal oo ku jiro qofka oo markoo qaat wax ku qabsi karo waa gartay een, haweenka kula midka ah maxaad ugu baaqaysa maasha allah inay ayuutada iskasii haayaan maasha allah sidaasa uu baaqayaa ilaahay qari inuu ilaahay naga wada siiya ayuutada nin walba waxa oo magaalka ku kala socda waa ayuuto naaga ayuuta oo ku jirina naaga ma ahon waxana allah noo dhiibo ayuuta lagu dhiibo caruurtan aan siisan Tan- tan kale waxaan habeen kale aan ugu baaqayaa macnaa ayuutada ula talinayaa inay ayuutada qaabka loogu talagalay inay u dhiibaan oo tan kale calqalaad ay ku imaaneen iyadoo caru- tan kalena iyadoo caruurtooda saameynin oo calqalad gelinin inay dhiibaan qaybihii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana waxaan siin doonaa mid ka mid ah habeenka magaalada jawhar waan wax ka weydiiyey sidaaya u aragta ayuutada kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee ka baxa warbaahintiisna adigoo ku bilaaba magacaaga waa mahadsan tahay waan ku dhawahay barnaamijka magacaygu waa sacdiya sharaf weyn ayay ii tahay inaan ka muuqdo barnaamijka qiimaha badan sideed u aragtaa midowda ayuutada midooda ayuutada waa fursad weyn oo lagu mideeyo dhalinyarada gaar ahaan haweenka si ay u helaan cod awood iyo fahan dheeraad ah oo ku saabsan xaqooda horumarkooda iyo sida ay ugu qayb qaataan bulshadooda waa madal wanaagsan oo lagu kobcin karo xirfado kalsooni iyo isdhexgal bulsho ah ma ka mid tahay dadka ku jira ayuutada haa waxaan ka mid ahay dadka ay ka qayb qaataan ayuutada waxaan si dhab ah ugu faa'iiday madasha waxay ahayd meel aan ka helay fursado isbarasho mararka qaar waqtiyo iyo mas-uuliyadaha kale ayaa iga hor istaagay inaan bixiyo doorkii hogaamiye- hogaamineed ama firfircooni ee aan jeclaa inaan ka qaato tada waxaa intaa dheer mararka qaar waxaa jiri kara caqabado dhanka dhaqaalaha ama fursadaha fursad la-aanta gaar ahaan marka la joogo deegaanada aan la helin tababarada ama shir- shirarka joogtada ah maxaad ugu talin lahayd bulshada isticmaasha ayuutada talo ahaan waxaan oran lahaa ka faa'iidaysta fursadda ayuutada hana u arkin madal keliya lagu sheekaysto ee u arka meel lagu kobcin karo garaadka iyo bulshada is ixtiraam is dhegeysta kana wada shaqeeya horumarinta bulshada si waxtar leh ka fogaada hadal nacayb faquuq iyo kala sooc haweenku gaar ahaan ha ka baqaan inay codkooda muujiyaan ayuutadu waa madal idinka dhexaysa idinkuna cod badal leedihiin
gudahaan dhegaystayaal intaasaan kusoo gabgabeynaya barnaamijka umuuraha habeenka oon toddobaadkan ugu hadlaynay habeenka ku midoobay ayuutada intuu socday barnaamijka anigoo wasaarada la socodsiinaya isla aniga ayaa soo saaray dhanka farsamada waa injineer sakitan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ceynkiisa waxaa idinka ka tegayaa siday nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano hor socodka geedhiga